wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwe fawsiya bikar nuur ayaa warbixinta maalinlaha ay covid nteen ku sheegtay in fayraska corona ay ka bogsadeen qof oo cusub toddobaadkii tagay ee lasoo dhaafay taasi oo tirada guud dadka ka bogsada ka dhigaysa qof marwe fawsiya bikar nuur ayaa sidoo kale cadeysay in la diiwaan geliyey xaaladood oo cusub oo covid ah kuwaasi uu kala jooga puntland afartan iyo lix qof somalilan soddon qof hirshabeelle toddoba qof gobolka banaadir saddex qof koonfur galbeed laba qof iyo jubbaland oo halkiis laga diiwaangeliyey iyadoo taasi tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaangeliyay ka dhigaysa afar iyo toban kun shan boqol toddobaatan iyo shan kiisasa bukaanada cusub afartan ka mid ah waa rag afartan iyo sagaalna waa dumar sagaal bukaan ayaa geeriyootay covid nteen waxaana tirada guuda dadka u dhintay cudurka ay gaaraysaa todoba boqol lixdan iyo laba qof guud ahaan dalkeena soomaaliya wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwe foosiye abikar nuura ayaa bulshada ka codsatay inay qaataan talooyinka caafimaadka ee laga helayo khubarada caafimaadka ee ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khatarta cudurkaani uu dadka u keeni karo